maxkamaddu markii ay dhegaysatay eedda loo soo jeediyey xasan tooxow fiidow xasan luglug iyo jawaabtii uu ka bixiyey iyo warkii markhaatiyaasha markhaatiyaashaasoo maxkamaddu aqbashay fiirisay maxkamaddu arrintaas una bandhigtay shareecada islaamka wuxuu noqday falkaas fal ridinimo ah waxayna ka soo saartay xukunkan soo socda xukun kow maxkamaddu waxa ay ku xukuntay xasan tooxow fiidow xasan luglug dil xaduriddo ah labo nusuusta loo cuskaday xukunkan waxaa ka mid ah suuratu tawba aayadda lixdan iyo afaraad qowluhu tacaalaa walain sa'altahum layaquulun layaquulunna innamaa kunna nakhuudu wanalcab qul abillaahi waaaayaatihi warasuulihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum suuratu tawba aayadda lexdanaad waminhum aladiina yu'duuna annabiy ilaa aakhiriha waaladiina yu'duuna rasuula allaahi lahum cadaabun aliim iyo suuratu alaxzaab aayadda konton iyo lixaad ina aladiina yu'duuna allaha warasuulah warasuulahu lacanahum allahu fi اddunya waalaakhira wa acadda lahum cadaaban muhiina iyo xadiidu jaabir can jaabirin can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaal man likacab ibnu اlashraf fainahu qad aada allaha warasuulah faqaala muxamed ibnu maslama atuxibu an aqtulahu yaa rasuula allah qaala nacam rawaahu albukhaariyu can ibnu cabbaasin radia allaahu canhuma anna acmaa kaanat lahu ummu waladin tashtimu annabiya sala allahu calayhi wasalam wataqacu fiih fayanhaaha falaa tantahi falammaa kaana daata laylatin akhada almicwala fajacalahu fii batniha waataka'a calayha faqatalaha فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا اشهدوا فإن دمها هذر رواه أبو داود ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون